inta lasoo hordhigo doono hadduu alidmo golaha shacabka waxaa kamid ah arinta ku saabsan derbiga ay dhisayso dawladda kenya lacagta qaraar in laga gaaro lacagta shiri soomaaliga inta saddexaadna waxay tahay dood furan oo xildhibaanada ay yeelanaya koox kamid a xildhibaanada ayaa mooshin diyaarisay oo ku saabsan arrintaas derbiga sidaa darteed mataqaanaa waxaa laga doodi doonaa arrintaas ayaa laga doodi doono oo xildhibaanada aaraadooda ka dhigi doono arrintaas ku saabsan kadibna sida caadiga ahayd oo kolley xildhibaanada waxay isku raaci doonaan mataqaanaa inay go-aan markaas isoo saaro arrintaas ku saabsan derbiga hadba waxay ku xiran tahay tirada xildhibaanada markaa iskorta ay ku xiran tahay haddii tirada ay mataqaana aada u badanta waxaa laga yaabaa inay mataqaana ilaa laba maalmood inay qaadato haddii tirada xildhibaanada ay yar yihiinna waxaa dhici karta in isla maantaba go-aan laga gaaro arrinta shida soomaaliga waa iska qaraar xildhibaanada in markaa la weydiisto ay guddoonka u wakiishaan inuu qaraar kasoo saaro oo oo arrinta ku saabsan shida soomaaliga oo muddo mataqaana inuu sii dabar go-aayo muddid taas ayaa mataqaana arrinta labaad tahay saddexaadna markaan hore usii gudagalo waxay kusaabsan tahay waa dood furano xildhibaanada way rabaan inay mataqaana dhowr arrimood ay ka hadlaan